subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada warka subax ee raadiyaha simba waxyaabaha aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah mucaaradka dowladda ayaa looga digay in mar kale ay abuuraan qalilaaso siyaasadeed oo keeni karo iskudhacyo dagaala beesha caalamka ayaa wadda qorshihii ugu dambeeyey ee isugu soo dhoweynaysa madaxda dowladda iyo hoggaanka dowlad goboleedyada dalka al-shabaab ayaa gaadiid dagaal iyo hub kala wareegay ciidamada maamulka jubbaland kadib dagaal ay kula galeen gobolka jubbada hoose siyaasiyiinta dalka ayaa rajo wanaagsan ka muujiyey shirka labaatanka bishan oo ku baaqay ra-iisul wasaaraha dalka madaxweynaha dalka ayaa la kulmay madaxda warbaahinta gaarka xilliga uu hambaliyeeyey maalinta caalamiga ee xorriyadda saxaafadda ciidamada dowladda ayaa burburiyey fariisimo al-shabaab ay ku lahaayeen deegaano hoos yimaada degmada owdhigle ee gobolka shabeellaha hoose taliska ciidanka booliiska soomaaliya ayaa amar hordhigay ciidamada booliiska soomaaliya ciidamada dowladda ayaa howlgallo ka wada deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha hoose maamulka jubbaland iyo dowladda kenya ayaa wada qorshe ay kula wareegayaan magaalooyin ka tirsan gobolka gadow maraykanka ayaa looga digay in ciidamadiisa uu kala baxo dalka afghanistan iyo weerar khasaare geliyey oo ka dhacay dalka burkina faso waa subaxnimo salaasaha taariikhduna ay ku beegan tahay afarta bisha shanaad sanadka laba kun labaatan iyo kow kuwaasi waxay ahaayeen qodobada warka iyaga ugu dooran iminkana iyagii oo fidsan madaxweynaha dalka ayaa la kulmay madaxda warbaahinta gaarka xilli ugu hambaliyeeyey maalinta caalamiga ee xorriyadda saxaafadda madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo ayaa madaxtooyada qaranka ku qaabilay qaar ka mid ah madaxda xarumaha warbaahinta gaarka loo leeyahay wuxuuna ugu hambaliyeeyey maalinta caalamiga ee xorriyadda saxaafadda madaxweynaha ayaa soo bandhigay sida ay mar walba dowladda federaalka soomaaliya uga go-an tahay dhowrista xuquuqda iyo xorriyadda saxaafadda iyadoo tallaabooyin muuqda loo qaaday dhankaasi taasoo ay tusaale u tahay qiimeynta sannadaha ah ay laba kun labaatanka ay sameeyeen ururada u dooda warfidiyeenka oo ay xaqiijiyeen in dalkeenu uu sameeyey horumar dhanka xorriyadda iyo xuquuqda saxaafadda anigoo magacayga ku hadlaya waxaan rabaa inaan idinkugu hambaliyeyo maanta oo ah maalinta waa shalay ayay ahayd oo ah maalinta xorriyadda saxaafadda waxaan aaminsanahay in saxaafaddu ay xor noqoto sidawaa sidaad ugu qirteen waxaan hubaalaa in xilligaana idinka macaalinayo ama weliba idinku macaalayo siduu ugu wanaagsan sidii hore waxaan idinku buurinaynaa inaad sii laba jibaartaan dadaalkiina idinku sawir buuxana aad ka qaadaan idinkoo gudbinaya dalka wararka xaqiiqda ku salaysan xoojinta midnimada wadaniyadii weliba waa daljacaylka madaxweynaha ayaa tilmaamay in dowladda federaalk soomaaliya ay door muhiima siisay horumarinta saxaafadda iyadoo dadaal ku bixisay ilaalinta xuquuqda warbaahinta lana meelmariyey sharuucda xeer ilaaliye guud ee weliba u gaar ah saxaafadda si looga hortago tacadiyada iyo meelkudhac kasta oo dhanka warbaahinta dhankooda madaxda warbaahinta gaarka loo leeyahay ayaa madaxweynaha la wadaagay inay ka maalmaan waa inay laga maarmaan tahay in dowladda ay xaqiijiso xorriyadda iyo madax banaanida warbaahinta waxaana sidoo kale ay gaarsiiyeen dhacdooyinka iyo weliba falal ay taabasho qabteen iyagoo codsaday arrintaasi wax laga qabto madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa xusay shaqada wanaagsaneyd ee warbaahinta soomaaliyeed oo haysta dalka iyo dadka soomaaliyeed ayaa si weyn ugu ammaanay doorka wanaagsan ay ka qaateen dowlad dhiskii weliba wacyigelinta bulshada iyo la dagaalanka afkaarta xagjirka iyo weliba tallaabooyinka dimuqraadiyadda
anaa magaceeda ku hadlaaya inaan u hambaliyeeyo maanta oo ah maalintii saxaafadda may saddexdeeda saxaafadda xorta ah in insha allah ay noo noqoto sanad wanaagsan sanadkiis sanadkan sanadkiisana nagu gaarsiiyo nabad hadduu eeba yidhaahdo waxaan idin leeyahay hambalyo waxaan aaminsanahay inuu jiro koboc maalin walba de waxbaa la baranayaa sida aad sheegteen oo aad qirteen in isbeddel badan uu ku dhacay xiriirka aad leedihiin aad la leedihiin dowladda inay ka wanaagsan tahay ama sida laydin ma- layd- laydinla macaamilo inay ka wanaagsan tahay sidii hore oo mar mar ka dambeysaba la arkaayo improvement horumar la arkaayo
si kastaba saddexda bisha may ayaa waxaa sanad kasta loo dabaaldegaa maalinta xuriyadda saxaafadda oo shalay ku beegnay iyadoona shalay inta badan laga da- laba dabaaldegay gobolada dalka iyo welibaba ee adduunka waa caalamkii waxaana si aada loo xuseeyey maalinta m- caalamiga ah ee xuriyadda saxaafadda iyadoo inta badan soomaaliya dhankeeda la sheegay inay tahay wadanka keliya ee si aada loogu dhaliilo in ay dowladeeda cadaadis saanto wariyaasha ka howlgala waxaana haatan lasoo sheegayaa in kulankii xalay madaxweynaha iyo weliba madaxda warbaahinta dhex maray uu kusoo dhammaaday in isku afgarto sidii dowladan loo dhisi lahaa sarena loogu qaadi lahaa la dagaalanka xagjirka ciidamada dowladda ayaa burburiyey fariisimaha al-shabaab ay ku laheeyeen deegaano hoos yimaada degmada owdhigle ee gobolka shabeellaha hoose degmada owdhigle iyo deegaano ku heeran ayaa maalmihii u dambeeyey waxaa ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ay ka wadeen howlgallo amniga lagu xaqiijinayo kaasi oo laga hortagayo al-shabaab in meeshaasi weerar kala duwan ay kusoo qaadaan ciidanka xooga dalka soomaaliyeed ayaa waxay howlgallo qorsheysan oo lagu burburiyey goobaha al-shabaab ay weliba ku jiraan kana sameynayeen deegaanada shaamgare raqayle waa raqayle raydhabley caanooley iyo galoole gurmeysi diid kuwaasoo hoos taga degmada owdhigle ee gobolka shabeellaha hoose gudoomiyaha degmada owdhigle ee gobolka shabeellaha hoose oo la hadlay idaacadda simbe ee magaalada muqdisho ayaa ka warbixiyey howlgalka ay sameeyeen ciidamada xooga dalka soomaaliyeed isagoona sheegay in howlgalka ay ka sameeyeen deegaanada shaamgaree reeqayle reydaley caanoley galoole iyo gumaysidiid kuwaasoo ay ku sugnaayeen rag ka tirsan al-shabaab oo al-shabaab uu sheegay inay halkaasi dhuumaaleysi ku jugeen waxauu gudoomiyaha degmada owdhigle ee gobolka shabeellaha hoose xarab ku adkeeyey inay sii wadi doonaan howlgalladan inta al-shabaab laga xaqiijinayay inay isaga baxeen deegaano iyo degmooyin hoos yimaada degmada owdhigle ee gobolka shabeellaha hoose isagoona gudoomiyaha degmada owdhigle wacad ku maray in al-shabaab ay ka sifeyn doonaan deegaanada ay kaga sugan yihiin degmada uu hogaamiyaha ee owdhigle
marka howlgalka cid hadda oo mid kooban maahaba waa mid socdayba wallahi na baraa qorshaysaa noqon doonaa ee, maalmo gaar ah ee, maalmaha socday dhanba ee, maanta ee, waxaa laga sameeyey shan gare iyo taba kale iyo nuun gare ee, iyo nuun ee, ee, tuulooyinkaasaa laga sameeyey oo la burburinaa ka jirta maalmaha dambe ee adag waa la bacsanayaa gudaha diiwan insha allah jeedka ee, wax kale ma ahan ee, adowga labajiidka ah oo ummadan dhiigooda banaystay iyo howlahooda ee, aa, in culeyska ee, soonqaadkan laga dulqaado ee, meeshii ee, ee, shacabkaasan shacabkaas dhibaatada ay ku hayaana bisha rab- waa bishan ee, rabadaan baa bisha barakeysan rabadaan ee, in ay culeyskaas laga dulqaado oona wixii markaas oo burburina lagu sameeyo insha allah magaalada laga socdaa mid mid hadii mid hadda howlgal hadda oo qorsheysan waayo way socdaanba marka la soo afjar markaas la shaacina qor insha allah waa la waa la sii wadaa howlgalada degmada u dhigla dhan inta ka kooban aan rabaa in nimanka laga sifeeya duulaadu insha allah hadda waxay dhahay hadda shabeelada hoose shabeelada hoose ee kolba ee- ee gudoomiyaha ka hadlay laakiin guud hadda waxaan kaaga sheegi karaa degmada u dhigle howlgada way ka socdaan habeenii maalinay ka socdaan insha allah kan inay Al-Shabaab inay kale.
la shaqeeyaan ciidamadooda inay la shaqeeyaan dowladda inay la shaqeeyaan maamulkooda degmada inay la shaqeeyaan ee, intaasaan ay u baaqayaan shacabka duulaada ayagana isdejiyaan si kastaba deegaanada shaamgare raqayle raydable canley galowle iyo gumaysideed ayaa waxaa deegaano ka agdhow iyo weliba deegaanadaasi ku sugnaa al-shabaab oo inta badan weeraro ka fuliya degmooyinka awdhigley weliba degmooyin ka tirsan gobolka shabeellaha hoose kuwaasi ay ku sugnaayeen ciidamada dowladda federaalk soomaaliya maamulka koonfur galbeed iyo dowladda soomaaliya ayaa wada qorshayaal ay ku baadigoobayaan al-shabaabka inta badan weeraro ka fuliya deegaanada iyo degmooyin hoos yimaada gobolka shabeellaha hoose maalmihii u dambeeyey al-shabaab iyo weliba ciidamada dowladda oo garab ka helaya maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa waxauu dagaalo xoogan ku dhex marayay deegaano hoos yimaada degmada owdhigna iyadoo shalay ahayd markii howlqarsho oo ulalo qorsheysan ay ka sameeyeen ciidamada xoogga dalka gaar ahaan qeybta lixdanaad deegaana ka tirsan gobo degmada waa gobolka bakool waxaana ciidamada dowlada federaalk soomaaliya ay wadaan qorshayaal lagu baadigoobaya al-shabaabka jooga deegaanada ka tirsan gobolada shabeellaha hoose shabeellaha dhexe iyo gobolada bakool iyo baay howlgallo qorsheysan ayay shalay ahayd markii ciidamada xooga dalka ay ka sameeyeen gaar ahaan qeybta lixdanaad waxaana toos ay uga sameeyeen deegaanada tooswine ceeldhun adeegow iyo weliba wadada aadaa degmada waajid iyo gobolka bakool iyo deegaanka goobguduud buurey howlgalkaasi ay shalay kusoo qabqabteen rag ka tirsan dagaalyahanada al-shabaab waxaa la sheegay in ciidamada dowladda ay wadaan howlgallo ka dhana inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee ramadaan waxaana la sheegay bisha ramadaan in al-shabaab ay weeraro kala duwan oo qorsheysan ka fuliyaan deegaanada iyo weliba goobaha ay ka sugan yihiin ciidamada dowladda iyo weliba mas-uuliyiinta ka tirsan maamulka gobolada shabeellaha hoose shabeellaha dhexe oo ah inta badan al-shabaab goobaha sida rasmiga u bartilmaameysadeen waxaa socota qabanqaabadii ugu dambeeyey ay wadaan ciidamada dowladda kuwaasay doonayaan inay ku xoreeyaan deegaanada al-shabaab ay kaga sugan yihiin gobolada shabeellaha hoose shabeellaha dhexe ilaa haatanna waxaa socda ololihii ugu dambeeyey ay wadaan ama baabulkii ugu dambeeyey ciidamada dowladda kuwaasay kula wareegayaan goboladaasi mucaaradka ayaa looga digay in mar kale abuuraan qallaaso siyaasadeed ee isku dhacya ka keeni kara dagaalo sokeeye inuu ka qaraxo muqdisho xilli siyaasiyiinta dalka ay rajo wanaagsan ka muujiyeen shirka labaatanka bishan uu ku baaqay ra-iisul wasaaraha dalka iyadoo xaalada muqdisho ee magaalada muqdisho maalmihii ugu dambeeyey ee deganeyd ama weliba jawi xasileyn ay ku jirtay ayaa warar soo baxaya waxay sheegayaan in xaaladu isbedeli karto marka mar ka dambeysa iyadoo dhowaan warar hoose ay sinbeeshay ay sheegayaan in ciidamadii kasoo horjeeda mutakororsiga saraakiisha hogaaminaysay iska soo saareen guddiyo si aada loo horgeyn doono ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya kaasi oo la kulmi doona iyagoo ka wada hadli doono arrinta ku aadan wadahadalkii sida loo dhammeyn lahaa khilaafka ciidan ee ka jira magaalada muqdisho ee caasimada dalka waxaa jiray maalmihii u dambeeyey wadahadallo toose u soconaya dowlada federaalk iyo weliba ciidamada si gaarka uga soo horjeeda mutakororsiga hay-adaha kala duwan ee dowladda iyadoo si aada laisugu soo dhaweynaya ciidamadaasi la sheegay in lagu qancinayo inay dib ugu laabtaan xarumahooda iyadoo xal hoose laga gaaray arrinta doorashooyinka khilaafka xoogan uu ka taagnaa iyadoo ciidamadaasi dhowaan shaaciyeen in gebi ahaanba ay ka bixi dooneen fariisimaha ay muqdisho kaga sugan yihiin waxayna ku xireen in ay dalku aado doorasho maxamed cabdulaahi farmaajona uu baneeyo kursiga isagoona saraakiisha ugu sarsalaysa ciidanka xooga dalka ka qaadi doono xilalka ay ka hayaan ciidamada dowladda imaam cumar oo ka mid ah imaamada magaalada muqdisho kana mid a siyaasiyiinta dalka oo idaacadda simbe ee muqdisho la hadlay ayaa waxaa uga horeyn rajo wanaagsan ka muujiyey shirarka muqdisho ka soconaya qaabka looga hortagayay in dagaalo sokeeye ay muqdisho ka dhacaan isagoona madaxda dowladda iyo hogaanka dowlad goboleedyada iyo weliba mucaaradka dowladda dhex si aada uga dalbaday in laga wada shaqeeyo xasiloonida dalka isagoona doonaya in dalkan uusan rabin inuu qalo qallaaso siyaasadee in dib loogu laabto soddon sano ka hor meeshii ay ka kicitintay dowlada dowladda dhexe soomaaliya waxaa uga digay siyaasiyiinta qaar ee wado in ay qorshe ay weliba dagaalo kaga qarxin rabaan magaalada muqdisho caasimada waa caasimada dalka iyadoo ka muujiyey rajaxumo inana mas-uuliyiin ka tirsan dowladda ay abaabulaan dagaalo qabiil kuwaas ay ku doonayaan in muqdisho ay kaga qarxiyaan
khilaafaad iyo waxbuu dhex galgalay haddana waxaad moodaa in uun khilaafaadkii iyo wixii la soo dhadhaweeyey wixii dhimanna waxaad moodaa in uun jawi degan lagu saxi doono haddii aan la yidhaahdo laakiin sidaa haddaba aan wada arkayno dhuuqdhuuqii hadda waa la soo dhadhawaanayaa wixii dhimanna waxaan rajaynayaa maaragtay inay wadahadal iyo wadaxaajood iyo fadhigii soomaalida wax ku dhameysay ta lagu dhameeyaan rajeynaa insha allah marka khayraan dalka u rajeynayna insha allah iyo waddanka waxaa ka jiro dadku ay isku khilaafsan yihiin aragtiyada iyo afkaarta ciidamada waxay qayb ka yihiin waxyaalaha khilaafaadka waddanka ka jiray qayb ka yihiin marka haddii khilaafaadka la xalliyana waa xallismayaan insha allahu marka waxaan isleeyahay hadda khilaafaadku inta badanna way xalismeen intii dhimanna waxay noqon doontaa farsamo farsamadaasna waxaan rajay doonaa in maaragtay madaxda sare ay xalin doonto oo haddaba ra-iisul wasaaruhu inuu guddi magacaabaan u malaynayaa maaragtay loogu talagalay ciidamada iyo arrimahooda in la xaliyo maadaama ciidamadu ay gebigoodu yihiin ciidamadii qaranka oo waxaa hadda maaragtay labada dhinacba iska soo horjeedaahay xooggoodu waxaa weye waa ciidamadii qaranka ayagana waxaan isleeyahay khilaafaadkii oo hadda meesha ka dhacay ayaa aragtida lagu qaybsamay guddigaas hadda waxaan rajaynayaa ra-iisul wasaare uduu magacaabay in guddigaasi ay xali doonaan culayskaas ciidamada iyo wixii la mida marka aragtida annagu hadda aan arkayno markii lasoo aruuriyo waxaan arkaynaa jawi degan iyo feker degan iyo aragti degan dee doorasho in la galana waaba lagu ballamayo hadda caawa gorgortan iyo shuruudo iyo midna ma rabtee
dhinaca kale cimaam cumar oo sii hadlaya ayaa carabka ku adkeeyey in iyaga ahaan ama siyaasi ahaan ama siyaasiyiin ahaan ay rajo wanaagsan ka qabaan in dalka uu galo jawi xasiloon isagoo sheegay in khilaaf walba oo doorasho iyo dagaal baxa laga gaari karo waxauu sheegay in dowladda federaalka uu hogaanka u hayo maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo ay wadaan dadaaladii ugu dambeeyay ee isugu soo dhaweynayo mucaaradka isku khilaafsan siyaasadda soomaaliya isagoona ka digay in marba marka ka dambeysa la abuuro qalalaaso siyaasadeed maadaama siyaasiyiin qaar uu ku dhaliilay inay wadaan qorshe ay ku dabargoonayaan dowladda dhexe haatan uu hogaamiye maxamed cabdulaahi farmaajo waxauu sheegay in dalkan aysan dagaal iyo weliba qalalaaso wax u tirin waxauu sheegay in dalkan uu u baahan yahay nabadgelyo iyo xasilooni waarta kaasi oo xal looga gaari karo khilaaf walba uu hareeyay
ra-iisul wasaaraha jamhuuriyaddu waad maqlaysa inuu madaxdii maamul goboleedyada oo dhan casuumay waad maqlaysa hadda galabta inay qaybo ka mid ku dhawaaqaya inay shir ka soo qayb gelayaan marka dee caaw ma joogtaba waxaa la yidhaha doorasho ha la gala iyo la geli maayo ma joogtee ummadda soomaaliyeed oo isku duubani aragtida caawa loo dhexeeyahay waa doorashada iyo xilliga ay dhacaydo iyo sidii qof walbaa qayb uga qaadan lahaa hadday marka jiri laheyd afkaar a doorasha dhici maydo ayay habboonaa laheyd in markaas ay yimaadaan qaybo ka soo horjeeda warkaas laakiin hadda marba haddii doorashadiiba laysku waafaqay oo madaxweynihii jamhuuriyadduna uu yidhi ra-iisul wasaare arrintaa ka mas-uula ra-iisul wasaarihina uu iclaamiyey haddee maxaa dambe laysku khilaafaabaa waxaasi sidoodaba haddii mar ay wax qof hadduu xanuunsado oo xanuun uu qofku galo wuxuu u baahan yahay xilli uu ka soo kabta xanuunkii haddii ilaahay caafimaad siiyo waxaad og tahay in magaalada maalimo dhawood qax ay gaartay xaafadaha qaybo ka mid ee laga kala cararay inay ciidamo iska soo horjeeda dagaalameen aad ogsoon tahay waxaasi marka waxa weeye xanuun yimid waay xanuunka yimid marka xilli looga kabto ayuu u baahan yahay waxaana isleeyahay xilligaas waxaa bilow u ah doorashadii lagu dhawaaqay iyo baarlamaankii oo labadii sanoo ay yidhaahdeen qof iyo codaa dalka la galaaya ka laabtay iyo madaxweynihii oo yidhi ra-iisul wasaare arrintaa u daayay iyo ra-iisul wasaarihii oo yidhi maamul goboleedyada casuumay iyo ra-iisul wasaarihii oo guddii maaragtay qabtay meeshaasay ka muuqataa meeshii laga buskoo lahaa marka geela iyo ariga iyo hiribka la qalaayo ma fiirinayne waxaan fiirinaynaa khilaafkii dhacay ma laga soo laabtay waa laga soo laabtaan leenahay waxa dhimanna waxay u baahan farsamo marka intaasaan fiirinayna maane geel iyo ari iyo xoolo la keeno hadda ma fiirinayne dadaa loo keenay dadkuna wixii loogu keenay fakerkii lagu qaybsamay ahaayeen fakerkii lagu qaybsana waa la midey
hadalka imaamkan ayaa kusoo aadaya iyadoo xaaladda siyaasadeed ay tahay midda degan iyadoo ay jirto walaa xoogan oo laga qabo arrinta doorashooyinka dalka iyo weliba khilaafka hareeye hergelinta hanaanka doorashada dalka ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble ayaa labaatanka bishan shir isugu yeeray madaxda dowlad goboleedyada dalka iyo gobolka banaadir kaasi oo xal looga gaaraya arrinta doorashooyinka dalka oo khilaaf xoogan ka taagnaa xaaladda siyaasadeed ee soomaaliya ayaa haatan ah mid aada u degan iyadoo walaac xoogan laga qabo qaabka loo wajahayo hirgelinta hanaanka doorasho ee dalka daliska ciidanka booliska soomaaliya ayaa amar adag hordhigay ciidamada booliska soomaaliyeed faysal cabdi faarax ayaa faafaahinta warkan haya taliska ciidanka booliiska dalka ayaa waxa ay amaro culus kusoo rogeen ciidamada booliiska ee ka howlgala gudaha magaalada caasimada ee muqdisho ciidanka booliiska ayaa lagu amray inaysan faraha la gelin howl aysan ama shaqo aysan ku lahayn islamarkaana ay gutaan waajibaadka loo igmaday oo keliya taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed jenaraal cabdi xasan maxamed xijaar ayaa waxa uu faray dhammaan ciidamada booliiska in ay markaasi ku ekaadaan shaqooyinkooda oo ah sugidda amniga muwaadiniinta iyo hantidoodaba taliyaha ciidanka ayaa waxa uu sidoo kale bogaadiyey ciidamada booliiska soomaaliyeed in ay si fiican ay ula shaqeynayaan islamarkaana ay ula dhaqmayaan dhammaanba shacabka soomaaliyeed waxaana uu tilmaamay in arrintaasi ay tahay mid loo baahan yahay islamarkaana uu kula dardaarmayn ciidamada booliisku ay howlahooda oo keliya dardargeliyaan arrintan ayaa waxa ay imaaneysaa xilli muddooyinkii dambe ay jireen taliyayaal ciidan booliis ah kuwaas oo ku kacayay falal aan iyagu shaqo aysan ku lahayn waxaana iyadu jirtay in taliyihii hore ee ciidamada booliiska gobolka banaadir sadaq john xilkii laga qaadayo kadib markii la tilmaamay in uu sameeyey fal uusan isagu shaqo ku lahayn islamarkaana uu isku dayey in uu kulan baarlamaan is-horistaag ku sameeyo isagoo ah taliyo ciidan booliis iyadoo sidoo kale ay jireen falal kale oo amni darro ciidamada booliisku ay ku lug lahaayeen kuwaas oo la tilmaamay in laga baaqsan kara islamarkaana aysan shaqadooda ahayn waxaana taasi ay keentay in ciidamada booliiska gobolka banaadir in lagu soo rogo in shaqooyinkooda oo keliya ay gutaan amaro ah islamarkaana la faray in la dardargeliyo howlaha booliiska oo ah sugidda ciidama ammaanka muwaadiniinta soomaaliyeed
aad buu mahadsan yahay faysal cabdi faarax codkiisa ayaa dhegeystayaal ugu dambeeyey war waxaad kala socoteen gudaha idaafaha caalamka warka waxaa soo saaray anigoo anas maxamed soomana ah kooshiyaraha farsameynaya tan iyo kolonti dambe nabadgelya